waa tahay khiyaarta hawada nagala soconaysay haatanna waxaa hadalka u baxay caaqil cabdilaahi xasan qambi cabdilaahi waraaq oo lagu eedeeyey inuu xiriir la sameeyey xagga teleefonka madaxweyne siilaanyo maxaad ka ogtahay caaqil xiriirkaad la samaysay madaxweyne siilaanyo
hadalka anigoo soo gaabinaya su-aasha wiilku i su-aalay siilaanyo lacag ima soo dirin nin ka wakiilina ima soo dirin nin somalilandina ima soo dirin wax xidhiidhana maanan yeelan waxaasaan aada uga xumahay ka soo dirayaa yeelkiisa waa khaa-in dagaalna bula jiro oo nala dagaalamayo oo qarannimada la dagaalamaya ka qaadanayaan ka xumahay inaanu iisoo dirin xidhiidhna aanan yeelan isagiyo ninka wakiila midna yaa wallaahaya oo bilaahda oo tallaahaya wa waxaan leeyahay war idinka kaa soo diray yeelkiisa warka warka qaadanayo warha burburinin oo kaaha taageeraan siinin de
maxay kula muuqataa markan mar haddii warqada waxaa ku qoran inaad burburinaysaan ciidamadii deegaanka buuqooda leh kacdoonkii shacabka maxaad ka aaminsan tahay caaqil guddida odayaashaad kamid tahay hawshan ku jirta ilaa intii hawl dhacayane maxaad ka aaminsan tahay hawlahan iyo colaadan kacsan waxaan ka aaminsanahay waxaanu rabnay waa la-aanahay waxaanu rabnay waa la-aanahay waa nabad haddana waa rabnaa haddana waa rabnaa haddaasaanu weyno qarannimadaiyadaanu difaacaynaa iyo dalka yaga iyo naftayada sharciga maxamediyaana noo xalaaleeyey tignica ayaa lagu xalaayay caruur yaryar dadna waa la taxaabay mar haddii goobtii colaade ka jirto maxaad adigu fariinoo diraysaa hadeerto dad badan baa kaala socda warbaahinteed
waxaan dirayaa waxaan anigu doonaya waxbaa horta maogtay su-aalka bar badan baa